badanaa abaarsan oo kale markay dhacdo abaarsan oo kale markay dhacdo yacni badanaa waxaa dhinac socda ama la arkaa ama dilaaca guud ahaan cudurada faafa oo ugu horeeya maaragtay cudurka daacun caloolaha sida haddaba ka jirto maxaa to goobo badan ama gobollo badan oo hadda waddanka ka tirsan cudurka daacun caloolaha yacni iyo waxaa kaloo raa cudurada kaloo sii raaca waxaa ka mid ah ama haddaba jira hadha waan sheegi doonaa kolley tobo muxuu kolley muxuu ahayto statistikadooda ama hadda yani inta telekoobkooda yahay waxaa kaloo ka mid ah cudurka muxuu ahayto jadeecada ah waxaa kaloo hadda lasoo sheegaya aada uga jira ama raacaba caadiyan cudurada kale oo ofwareenka uu ka mid yahay ama saableyda infectionada ku dhaco iyo cudurada kaleo markaa la xiriira waxyaabaha starvationka ama maxaa nafaqadarada ama yani xaaladda ba-an oo qofka markaa uu ku jiro malnutritionka ah haddii aan soo qaadano marka guud ahaan sida ay ku dhacayso waxaa weeye waxaa jira ama haddaba sii badinaysaan dhaho dhimashada waxaa jira yani qofkii waxaa ku dhacday bulshadii yani xooliyaa dhaafay waxaa jira maaragtay nafaqadaro xoogan ama starvation yani heerku doona ha noqdo ha usii kala daraado dadka waaweyn dadka yaryar dadka caruurta shan sano ka hooseysa haweenka uur kale iyo dadka waaweyn oo da-da ah yacni xaaladda markay saa tahay waxaa dhacaya marka yani nafaqadaradii ku dhacday ama gaajadii oo hadda waxaa laga hadlaya waliba hadda macluul ay ku socoto ama ay tahayba waxaa dhacayo in muxuu ahayto tamartii ama enerjigii qofkii uu hoos u dhacayo in ay hoos u dhacayo qudasho la-aantii inay hoos u dhacayso nafaqadii ama wixii brotiinkii halkaasna yani uu ku baaba-ayo horta qofkii ama ha noqdo muxuu ahayto muuqaalkiisii oo jireed oo ahaa muxuu ahayto marka hore waxaa dhamaanayo waa muxuu ahayto waxyaabihii cadiinta lahaa marka dambena waxaa yani baruurta dhamaan marka dambena waxaa ku xigaya maaragtay murqihii qofka wuu baaba-ayaa awooddii difaaciisii waa waxa ugu muhiimsanoo hoos u dhacaya hoos difaac hadduu u dhaco marka already wuxuu ku jiray marka lasii firi wuxuu ku jiraaba maxaa yeelay meeshii biyo la-aanaa jirta oo abaaraa jirta oo cunto la-aanaa jirta oo quudasho la-aanaa jirta waxaasoo dhan oo iskaashaday fuuqbax buu ku jiraaba iskiisa ah waxaa imaanaya marka cudurkii daacunka ah ayaa dilaacaya ama dilaacayba cudurkii markuu dilaaco muxuu sameynaya marka cudurkii cudurkii iskiisa wuxuu keenaa marka fuuqbax qofkii bukaankii qofkii yani qabay muxuu ahayt sarvationka ku jiray ama yani nafaqadarada ku jiray ama yani xaaladaas ba-an ku jiray oo oo oo oo qudasho la-aanta ah iyo iyo cabitaan la-aankii yani dehydrationkii ugu jiray ama fuuqbixii uu ku jiray isla markii cudurkii markuu ku dhaco waa shubmaya yani kumaba daahay maxaa yeele fuuqbixii wuxuu ku jiray oo muxuu ahayt geed yani xad dhinacaasa maraaya isla markii markuu lagu gol shumaba horu ka dhimanaya marka qofki